waalidiinta ku nool dalka ingiriiska ayaa walaac xooggan ka muujinaya carruurtooda ku sugan gudaha dalkaasi iyagoona sheegay in ay uga cabsi qabaan ka ganacsiga daroogada qaar ka mid ah waalidiinta ayaa tilmaamay in carruurtooda ay adeegsanayaan rag ku caanbaxay ka ganacsiga daroogada si ay booliska uga dhuntaan warbaahinnada dalkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in tirakoob la sameeyey sannadihii labada kun labaiyolabaatanka ilaa labada kun saddexiyo labaatanka ay muujinayaan in ku dhowaad afar iyo toban kun oo carruur ah aysan ka warqabin in ay ku kacayaan dembiyo noloshooda halis ku ah carruurta soomaaliyeed ee la kulmaya halista ku aadan daroogada ayaa inta badan ku nool xaafadda andover state ee ku taalla magaalada caasimadda ah ee london mid ka mid ah waalidiinta sida aadka ah uga walaacsan mashruucan halista ku ah carruurta soomaaliyeed ayaa tilmaamay in ragga adeegsanaya ilmaha ay siinayaan lacag iyo agabyo kale si ay u soo jiitaan uguna adeegsadaan falalka guracan ee ay damacsan yihiin carruurta sidan qaldan looga faa'iidaysto ayaa inta badan waxa ay la kulmaan xadgudubyo ay ka mid yihiin jirdil mid maskaxeed iyo kuwa ka dhan ah shareecada islaamka iyagoona mararka qaar looga faa'iidaysto u tahriibinta daroogada meelo ka fog halka ay ku nool yihiin dalka soomaaliya ayaa sidoo kale ka mid ah waddamada sida aadka ah looga isticmaalo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan waxaana waddooyinka qaar ee halbowlaha u ah muqdisho in badan lagu arka dhallinyaro badan oo ay daashatay daroogada islamarkaana waxyaabaha ku kalifayna ay ku sheegayaan inay tahay waalidiintii dhalay oo isfuray ama qaarkood geeriyoodeen qof walba wuu fahmi karaa ubad uu dhalay qof qaraabo la ah ama shaqsi ku xaafad ah oo ay saamaysay isticmaalka iyo ka ganacsiga daroogada waxaan luminaynaa jiil badan ayay tiri sacdiyo cali oo ka shaqaysa hay-ad samafal oo ku taala slington haddaba kooxahan ayaa goobaha ugu badan ee ay ka afduubtaan carruurta ayaa ah garoommada lagu ciyaaro kubadda umulkhayr oo ah hooyo ku nool deegaanka andover state ee dalkaas ayaa dhankeeda tiri waa in waalidiinta soomaaliyeed hurdada ka kacaan sababtoo ah waxa aan nahay dhibane marka wiilasheenna lagu dilo bartamaha waddooyinka abu ibraahim oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku dhaqan qurbaha lana hadlay warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa u soo jeediyey waalidiinta soomaaliyeed ee ku dhiban waddamada reer galbeedka inay u laabtaan dalkooda hooyo ma kula talin lahay dadka muslimiinta ah inay ka soo hijroodaan carrada gaalada ilmahooda ay kala soo ka soo hijroodaan ay la yimaadeen waddamada muslimiinta nacam kuwaasaan anna ka mid ahay waajib bay nagu tahay khaasatan anugu waxaan arkayaa inaan aadno soomaaliya aniga iyo intii igu tala ahba maadaama aan soomaaliya ka nimid oo dal iyo dad iyo diin iyo ummad buuxda aan nahay dadkanagii oo dhan ay xaggaa jiraan inaan waddankanagii aadno si kastaba ha ahaatee dalka ingiriiska oo ah meelaha ugu badan ee ay soomaalida ku nool yihiin ayaa caasimada dalkaas ee london waxaa sannadihii lasoo dhaafay diiwaangelin la sameeyey lagu ogaaday in dilalka ka dhaca oo ay ku jiraan kuwa loo adeegsado mindiyaha ay sare u kaceen